إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula eegtay magaalada muqdisho siddeed askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagula beegsaday qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo askarta ethoobiyaanka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin qaybo ka mida gobolada bay iyo bakool walaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka hadashay kabiin khasaaro sababay oo gaari looga qabsaday ciidamada dowladda federaalka kaas oo shalay ka dhacay duleedka degmada afgooye askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa dil u geystay dad etoobiyaan ah oo ku sugnaa gobolka galgaduud guddoomiyihii hore ee deegaanka moqokari ee gobolka hiiraan haddana ahaa guddoomiye ku-xigeenka deegaanka ee maamulka hirshabelle ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay deegaan dhacaduleedka moqokori roobab xooggan ayaa ka da'ay gobolka jubbada dhexe cudur cusub ayaa ka dilaacay degaan hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug oo lagu magacaabo bujaala sar uu kac ayaa ku yimid qaymaha la kala iibsada qudaarta ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe mas-uuliyiin culimaaudiin iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay horumarinta dacwada ah ee gobolka jubbada dhexe دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula eegtay magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibila ah oo ay saaraayeen askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay degmada dayniile khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana halkaa ku gaaray askarta dowladda federaalka ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa halkaa ku naf waayey halkaa sidoo kalena saddex kale ay ku dhaawacmeen saddexda ku dhaawacantay qaraxa waxaa ka mid a bishaar siyaad oo horay u soo noqday taliyo urur waxaana la sheegayaa dhaawaciisu inuu yahay mid garaab ah dhanka shabeellada hoosena qaraxyo dhowr ah ayaa lagula beegsaday askarta shisheeyaha ciidamada shisheeye ee qaraxyada lala beegsaday ayaa ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo lamber lixdan waxaana halkaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda halka sidoo kalena lix kale ay ku dhaawacmeen lixdaa dhaawacantay saddex ka mid ah waxaa la sheegayaa inay xaaladoodu tahay mid garaab ah sidoo kale isla ciidamada shisheeye waxaa qarax lagula beegsaday deegaanka ceelwareegow ee dhacaduleedka magaalada marko waxaana qaraxaas ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye halka sidoo kalena gaari looga gubay ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin degmada jannaale dhanka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen askarta dowladda xabashida ethoobiya iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada xudur isla bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerareen askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada waajid dhanka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal ku qaadeen askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan halka loo yaqaano xarakoobaad ee degmada diinsoor roobab xooggan ayaa ka da'ay qaybo ka mid ah gobolka jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar rababkan oo ahaa kuwo si weyn loogu diirsaday islamarkaana ay ka da-een degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo deegaanada kaabiga ku haya kuwaasoo dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadeen rababkan lagu qaboobsaday ayaa soo bilowday xalay abbaaro saacaddu markay ahayd saddex saac iyo konton kuwaasoo soo gaaray ilaa saakay bulshada degmada saakow ayaa laga dareemayaa farxad weyn maadaama maalmihii lasoo dhaafay kuleel iyo roobyari ay jirtay kuwaasoo iminka si isku mid ah ugu shukriyeen nicmada uu siiyey allaah haddaba codbaahiyaha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaan la dhex qaadnay bulshada ku nool degmada saakow kuwaasoo aan wax ka weydiinay sida ay ugu qabowsadeen nicmada allah aadan xasan cali waa aadan xaggeed joogtaa saagow saakow maanta ilaa xale maxaa ka jira maanta ila ishaaka saakow rooba ku da'i roobfay la da'ay uukamay habilaawaday roobkaas afar saa afar saa ilaa iyo haddii hiraabtalku haddii la roogo sacadan marka ee tuman ee hal saa tum i kow daqiiqa la roogo rooban ahaaye ed ed een rooban inhay marka ee roobka meele ah ilaa iyo tuulooyinkana jarma roob saakow leykigma ah roobkaas marka een gimeelo aan u waraysaday teleefoona ka waraysaday waro kulli buusameen marka ee, sida tuulooyinka ka heeran sida lawiiley sida oo hasankoorey sida masaarwiin sida qeydajuusa sida marmarkaa roobkas lagobaan kulli ma roob saakowley ka igma ah ilaa i afar saa ooka ilaa i haddana marka shalagoymi leh qubad wahay ka dhawo idaacadda alfurqaan anoo magacay ka bilaabo warsamo maalin abshir oo ka magac dheer weerow degan deegaanka saakow alxamdulilah failaahi xamdo xalay roob eed in wiin yanindhi roobkana may bilaawaday saacadda markii hayti daqiiqooyin saddex saac iyo labaatan daqiiqa markii hayti yaa bilaawday falilah xamdu ilaa iyo shan saac hooji yanin socdi kabacdi wali ku dambooyi dhidahaana naqdi ilaa haddaana siinla hadlaayo saacaddaana siinla hadlaayo oo ka beegan eh, ilaahay kinronya ka beegan hal saac iyo daqiiqooyin malaraayo roobka wili nin- niindhiyahay usoo dhidee falilah xamdu deegaanadana sa- inta badan hadda oo saakow ee roobka eed iyo maylaraayusa nhaay waan roobkoo la iskayey meelaanan waraysidii oo sideed kilomitr eh oo beertay anihanka yaalla oo gurmaysa leerow naftiya roobka saas oo kale kan una nahaay oo saaku deegaanjir haay leeyeen haay falila xamdu ilaahay ka mahadsan ilaahay anka nicmadaas ilaahay niin- niin ridi ilaahay ka mahadsan ilaahay anka mahadayaan bismillaah waan ku dhowahay idaacadda islaamiga ee alfurqaan magacayga waa cabdulaahi ee, ku nool degmada saakow ee, waxaa haray nagu da-ay roob wuxuuna nagu bilowday saddex saac oo habeennimo ilaa wuxuu noo da-ay shan saac haatan aan kula hadlahay ilaa hadda wuu noo da-aya hal saac io hoogoo la joogo maasha allah alxamdulilaah ilaahay wuu noo barwaaqeeyey roob fiicanaa nagu da-ay alxamdulilaah ilaah baa ku mahadsan roobka deerta ayaa ka bilowday qaybo ka mid ah geyga soomaaliya laakiin waxaa xusid mudan in meelo qaar uusan weli ka da-in walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa ka hadashay kabiin khasaare nafeed sababay gaarin ah looga qabsaday ciidamada dowladda federaalka ah kaas oo shalay ka dhacay duleedka degmada afgooye muxsin xasan ayaa ka warramaya
الشيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن والiga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey kamiinkii dhowaan ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ee uu isaga mas-uulka ka yahay xilli uu habeenkii xalay waraysi siinayey warbaahintan alfurqaan waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa marka hore ka warbixiyey goobta uu dagaalka ka dhacay ee weerarka dhabagalka ah lagula egtay ciidamada dowladda federaalka iyo khasaarihii nafeed ee goobtaasi lagu haleeshiiyey ciidamadii dowladda federaalka ee socdaalka ahaa islamarkaana ku dhacay kamiinkii u yaalay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta waxaa ka dhacay dagaal ama kamiin dagaal isu bedelay inta u dhexayso degmada afgooye iyo deegaanka tixsiile gaar ahaan goob loo yaqaano doonweyne ayaa wuxuu ka dhacay dagaal cadow ilaahi subana wataala meeshiis ku socdaalay loogu dhigay khasaa'ir fara badanna ilaahi subana wataala wuu gaarsiiyey ee khaniimahana waxaweyaan waa laga qabsaday ee dhaawacna wuu gaaray alxamdulilah ilahna ku mahadsan inta aan xusi korno cadowga ilaahi subana wataala khasaa'irka gaaray waxaa ka mid ah waxaa ka baktiyey lix murtad ah waxaa kaloo goobta looga dhaawacay sagaal murtad oo kaleeta goobta looga dhaawacay waxaa kale oo laga qabsaday gaadiid gaadiid kale waxyeelle ay soo gaartayna waa jirtaa sheekh cabdisamad ayaa inta uu ka warbixinayey khasaaraha la gaarsiiyey ciidamadii dowladda federaalka ee lagu beegsaday deegaanka doonweyne ayaa ka dhawaajiyey in ciidamadii laga dilay ciidanka dowladda federaalka ay daadsan yihiin beertii uu kamiinka ka dhacay isagoona tilmaamay gawaari laga furtay ciidamada la beegsaday kuwaasi oo uu ka mid yahay gaari uu ku rakiban yahay qoriga dhashiikaha dabcan kulley beertii lagu dagaalamay ay yaaleen medadkii iyo baktigii cadowga xawayaan ee laga dilay ee waxaa iidan xusid mudan in dee laga qabsaday gaadiid gaari cabdibilo ah oo qori shiikale nooca loo yaqaano soomaalida u taqaano uu saaran yahay ayaa gacanta loogu dhigay oo bad qabo ayaa walaalaha gacanta waxaweyaan gacantooda soo goday ilaahay subxana watacaala ayaan ku mahadsan gaarigaas waxaa haysta adee walaalaha gacanta ku dhigay cadowgaas ayaana laga qabsaday cadowga sidaa la socoto ee meelahaas iyo deegaankaas inta badan waa ku socdaalaan walaalahana kamayn ayay u dhigaan sida wararka aan ku helayno wararkooda iyo bixitaankooda inay beri meesha ku socdaalayeen xali saq dhexe sideed saac walaalaha soo gaaray qorshahaas ayaanay sameeyeen ilaahay subxana watacaalana waafajiyey wayna ku guulaysteen waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa fariin diiran iyo dhambaal bogaadin ah waxa uu u diray militariga xarakada mujaahidiinta ee furinjoogga ah kuwaasi oo had weliba taagan fagaarayaasha dagaalka ee bahgooyada ah iyagoona aanan u aabayeelaynin isbeddelka cimilada sida xilliyada qaboobaha ah iyo xilliga qoraxda kuleelkeeda la ysku liso walaalaha waxaa leenahay jazaahum allahu khayran ilaahay subxana wataala cimrigooda iyo caqligooda iyo waxaweyaan diintooda allah u barakeeyo diintana allah u xifdiyo waxaweyaan dadaalka ay muujinayaanna ilaahay subxana watacaala ka ajirsiiyo si gaar waxaan ugu mahadnaqayaa raggii waxaweyaan saakay howlgalkaasi fuliyey ee cadowga halkaas ku beegsaday iyagana waxaweyaan jazaahum allahu khayran ilaahay subxana watacaala waxaweyaan diintooda u xifdiyo waxaa leenahay maanta waxaweyaan sharaf iyo cizi waxaa un ku noolaan karo qofkii diinta ilahi subxana watacaala u dagaalamo oo cadowgiisana iska dhiciyo waxaa leenahay haka daalina cadowga ilahi subxana inaad iska dhicinaysaan waxa weeyaan muslimiinta aad difaacaysaan ku dhaqanka shareecada islaamidnimada haka daalina ilaahi subxana watacaalana waxa weeyaan ka ajir raasada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in mugtahay ma'waagiina iyo meesha aad waxa weyan u hoya doontaan qiyaamo inay janno noqon doontaan alla maxaa aan ka rajaynaynaa ugu dambayntii kamiinka ka dhacay deegaanka doonweyne ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaana lagu beegsaday qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada afgooye iyo deegaanka taxsiile ayaa waxa uu qayb ka yahay weeraro dhabagal ah oo ay had iyo goor la kulmaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose kuwaasi oo mar waliba oo ay isku dayaan in ay tallaabo qaadaan ay u soo hoyato tacsiya in ay waayaan askar tiro badan oo iyaga ka mid ah askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa dil u geystay dad itoobiyaan ah oo ku sugnaa gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder wararka inaga soo gaaraya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxay ku waramayaan in askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu dil u geystay dad ethoobiyan oo ku sugnaa gobolka galgaduud askarigan ayaana weerar ku qaaday rag ethoobiyan oo magaalada gurceel ka shaqaysanayay xogaha haatan laga helaya degmada ayaa waxay sheegayaan in askariga ka tirsan dowladda federaalka iyo dadka ethoobiyaanka ay arrimo gaaraas ku haysteen siday dad goobjoogayaala u sheegeen warbaahinta waxay sidoo kale goobjoogayaashu sheegeen inaysan garanaynin waxay ahaayeen dadka ethoobiyaanka ee uu dilay askariga ka tirsan dowladda federaalka ethoobiyaanka weerarka lagu qaaday ayaana ku sugnaa geerish ku yaala degmada gurceel halkaasoo ay ka ururin jireen biraha gaadiidka iyagoona u dhuufin jiray dalkooda askariga dilka geystay ayaana ahaa mid ka mid ah milatariga dowladda xasan sheekh toogashada uu geystay askarigan ayaana waxaa ku dhintay labo ka mid ah dadka ethoobiyaanka ee ku sugnaa geerishka intaas kadibna waxaa goobtas kaga baxsaday askarigii weerar ka geystay iyadoo goobta laga qaaday meydka laba ruux oo ethoobiyan ah mid ka mid a dadka ku sugan degmada gurcel ayaa ka warbixinaya siday wax u dhaceen iyo dadka ethoobiyaanka ee uu toogashada ku dilay askariga isagoona sheegay waxyaabaha keenay dilka dadkan ethoobiyaanka ah wallaahi niyow dilka laba nin oo ethoobiyaana oo biraha aruursan jiray biraha laminsaamo aruursan jiray koombooyinka waxaas ayaa lagu dilay goordow magaalada gurceel ii milatariga soomaaliya kamid ahana dilay marka hadda way dhinteen kolle dadka dalka etoobiya ka yimaaday ahaayeen meeshana dad etoobiyaan waa ay joogaan iyagoon ciidan ahayn anigu jaaduus iyo hadda dad shaqaysta waxayiin lama kala garanayo dadaa oon iska joogo qoftaad weydiidaba qofkan waa etoobiyaan muxuu dalka ka hayaa dad yaa yaqaana hataa qof walba ay leeda marka in ciidanka milatariga kamid ahaa dilay marka kolle waxbaa la isku qoomay ayakiina way dhinteenoo sidaasay ku dhammaatay wallaahi ninyow birahay waxbay isku qabsadeen baa la yidhi markaan xogta raadina waxaa la yidhi biro ninka meel u yiil bay qaateen marna oy hadda ka hor qaateen oy lacag ay ka qaateen lacag bay ay la heshiiyeen lacagtiina ma siin baa la yidhi dadna yihiin nimankaanu adeerkiis iyo walaalkiisa hadda ka hor waxaa lagu dilay xilligii nayuu bolis la dilay wararkaasna waa la sheegayaa si kastaba ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay caado ka dhigteen dilalka ay u geysanayeen dadka ku sugan goobaha iyagu kaarimiyaan waxaana in badan warbaahinta soo warisay in ciidamada dowladda federaalka ay dilal bariira u geystaan shacabka ku hoos nool maamulkooda guddoomiyihii hore deegaanka moqokori ee gobolka hiiraan haddana ahaa guddoomiye ku-xigeenka deegaanka ee maamulka hirshabelle ayaa shalay lagu dilay deegaan dhacaduleedka moqokori faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar xasan bare makraan oo horay u soo noqday guddoomiyaha degmada moqokore ee maamulka hirshabeelle haatanne ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada moqokori ayaa waxaa lagu dilay deegaanka celhuur ee duleedka degmada moqokori dhimashada sargaalkan ka mid ahaa maamulka hirshabeelle ayaa waxay timid kadib markii ay israsaaseen dhex martay askar u watay iyo kooxo hubaysan oo ay isbaara u tiilay dagaalla kooban kadib oo dhex maray askarta uu watay sargaalkan ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo kooxaha isbaarada u tiilay waxa ay rasaasta ay soo ridayeen kooxaha isbaarada ay u taalay ay haleeshay xasan bare taas oo sababtay in durbadiiba uu meesha ku qurbaxo sargaalkan ka tirsanaa maamulka hirshabeelle waxaana meydka makaraan loo soo qaaday dhanka degmada moqokori iyadoona la tilmaamay inay baxsadeen kooxihii hubaysnaa ay isbaarada u tiilay islamarkaana dagaalka la galay askarta uu watay sargaalkan ka mid ahaa maamulka hirshabeelle dilkan loo geystay sargaalkan ka mid ahaa maamulka hirshabeelle islamarkaana dhibaatooyin kala duwan ku hayay dadka deegaanka waxa uu ku biirayaa dilalka ay isku geystaan askarta maamul goboleedyada kuwaas oo mid weliba isagoo ka amar qaadanaya sargaalka ay isku heebta yihiin ay isku geysteen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac cudur cusub ayaa ka dilaacay deegaan hoosta degmada hobyo ee gobolka mudug oo lagu magacaabo bujaala mubaarag cumar ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya deegaan hoostaga magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dilaacay cudur cusub oo lagu magacaabo bujeella cudurkan cusub ayaa saameeyey bulshada degan deegaankan waxaana ku nafwaayey laba carruur ah halka uu soo ritay dad gaaraya toban qof xaydiid maxamed barqadle oo ah guddoomiye ku-xigeenka deegaankan ayaa ka warbixiyey dadka u dhintay cudurkan iyo kuwa uu soo ritay ee la geeyey isbitaallada xanuunadaasi way jiraan deegaanadana way ka dilaaceen deegaanka way ka dilaaceen dad baa u dhintay dadna hadda u yaalaa waxaana waxaana lagu sheegay xanuunka la yihah gawractada xanuunkaas tirkoobka hadda sideed qof baan haynaa laba qof oo ka mid ihi sideeddaas qof way baxday intii kalena hadda qaar gaalka ayaa lagu dabiibahayaa qaarna hadda deegaanka aan kaala hadlahayay joogaan oo lagu daaweyna ha waa jiraan laba qof baa u dhimatay carruur ah sidoo kale ceediid ayaa ka warramay cudurkan iyo waxa uu yahay isagoona sheegay inaysan adeeg caafimaad lahayn deegaankan xanuunkaas waxaa lagu sheegay inuu xanuunka la yidhaha gawractada uu yahay qofka dhuunta bararaysa neefta ayaa ku xirmaysa sidaasu ku dhimanaha marka sidaas wax uu laqi kara ma jirto haba yaraatee marka neeftaaba jiqle bar dhuunta hungurigaa laga qabanhayaa adugu sida ay dadku sheegahayaanoo hadda aan ku aragnay hungurigaa laga qabanhayaa waa bararhayaa wax uu laqi kara ma jiro marka sidaasaa dadka ku dhinteen kuwa hadda la daaweynayana saasaa loo daaweyna adeeg caafimaado aan kuu sheego aan oo badani kama jiro dadka meeshaana baabuur looga kiriyaya qofkii soo dhacaba inta badan waxaa la geeyey gaalkaa iyo qaar hadda halkan farmashiyaal ku yaalla laga daaweynayaana way jireen muddooyinkii dambe deegaanada iyo degmooyinka dhaca gobolka mudug ayaa waxaa aad ugu soo qulqulaya dad etoobiyaan ah iyadoona arrintan iyo aqoonyahanadii waxgaradka sheegeen inay ka dambeeyaan etoobiyaan kusoo qulqulaya dalka
sare u kac ayaa ku yimid qiimaha lakala iibsada khudaarta ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya sare u kacan ayaa waxaa sababay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin fatahaado saameeyey beerihii jowhar ee khudaarta soo saari jiray taasoo kaliftay in meelo kale oo ay ka mid tahay balcad looga keeno khudaarta wadooyinka oo xiran iyo gaadiidka khudaarta keenaya oo qaadanaya lacago badan sawir la xiriira wareega dheer ee uu soo galayo iyo isbaarooyinka jidka u yaala ciidamada dowladda federaalka noocyo badan oo khudaarta ka mid ah oo ay ku jirto yaanyada ayaa qaali noqday waxayna dadka ku dhaqan jowhar sheegayaan inay markii hore ku iibsan jireen qiimo jaban balse haatan ayaa waxaa sare u kac xoogan laga dareemayaa qiimaha khudaarta ee lagu iibiyo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada jowhar oo ka warbixiyey sare u kaca ku yimid khudaarta afadnyaayada ebel toban kun aa la gadi jira hadda dambe iyo shan kun soddon kun ay marooysaa jiirgaanka yahay konton kun aa gadi jira hadda boqol iyo konton boqol iyo siddeetan oo marooba intaasna waxaa keentay wadooyinka go'oy hadda qaali ay noqotay hadda mar hore waxaa la gadi jira afartan kun konton kun hadda boqol iyo siddeetan kun boqol iyo labaatan kun janaale markaan soo qaadno tirisboorka xamar oo ku jooga micnaa tirisboorka waxaa noola rabaa baabuurka maadaama hadda waddada ay go'an tahay oo mataqaanaa yacni ay biyo ay gooyeen baabuurka taraag dheer ay soo martaa taraagaas dheer ayaa marka sababteeda marka waxoogaa qudaarta xoogaa yar ay wax ugu darto maayana beeraha hadda waa bidhaysto waay laba ujibaar ayuu baabuurka lacag ku darsanaa waddadana mataqaanaya waa iska sii xumaatay isbaarooyinkeedii waxay iska sii babatay marka baabuurta isaas daraaddeed lacag ugu darsaday ayagana webiga shabeelle oo ka mid ah webiyada mara koonfurta soomaaliya ayaa waxaa muddooyinkii dambe uu fatahaado xoogan ka sameynayey deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kaas oo saameyn xoogan u geystay dalagyadii kala duwanaa ee laga soo saari jiray beeraha
mas-uuliyiin culimo awdiin iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay horumarinta dacwada ee gobolka jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
munaasabadan oo ahayd mid siyaarsaraha loo soo qaban qabiyey taas oo ku aadaneed kulan loo qabtay mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe iyadoona intii uu socday kulanka ay ragga qaateen dowro shan maalmood ah dowradda ayaa daarneed sidii loo kobcin lahaa dacwada xafladda iyo dowradda waxaa soo qaban qaabiyey maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab madasha munaasabadda waxaa goobjoog ahaa culimaa uddiin odayaasha dhaqanka waxgarad iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xafladan ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimada diinta islaamka qofka daaciga ah dhufayskiisa koowaad inuu ahaado kelimatu tawxiid oo dandanadiisa iyo da'bigiisa uusan ka dhammaanayn kelimadan inuu ahaado sababtu waxa weeye dadku waxay la soo taagan yihiin ma qof laa ilaaha ila allahu dhahaya oo tukanaya baa see gaal ku noqon karaa marka xarakadu ama ducaaddeedu kelimada way laqbeeyaan oo waa caddeeyaan nawaaqideeda iyo lawaasimteedana way sheegaan laakiin waxaan odhan lahaa dhufays ha laga dhigo waxa weeye in aada loo sii caddeeyo sidoo kale qaar ka mid a ducaadii loo qabtay kulanka iyo dowradda ayaa goobta ka sharxay duruusta ay qaateen iyagoona sidoo kale soo bandhigay waxqabadkooda ku aadan lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaan halkaas ka kooban ugu soo gudbinayaa lixdii bilood oo ugu dambeysay acmaasha u qabsoontay maktab dacwa liwilaayati jubba alwusda alislaamiya insha allahu tacaala ayagoo talkhiisan masaajida ku yaala wilaayat jubba alwusda alislaamiya degmooyinkeeda iyo tuulooyinkeedaba waa saddex boqol siddeetan iyo laba masjid ilaahi tabaaraka wa tacaala ku mahadsan masaajidda ayada ah xalaqaadka ka baxa waa afartan xalqo maraakiista dacwiga ee ku taala wilaayada jubbada dhexe waa toddobaatan iyo laba markas maraakiista ardada ka faa'iidaysata ee wax ku barata ee dadka waaweyna ee dacwada ka faa'iidaysa tiradooda waxay gaaraysaa toban iyo siddeed kun shan boqol iyo toban qof ardada maxwil ummiga waxa weeye farbarka ay dadka u yaqaanaan ee joogta waxay dhan yihiin toban iyo siddeedaas kun waxaa farbarka saddex kun sagaal boqol labaatan iyo saddex arday waxyaalaha aan halkan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa alasmaa walaxkaam masalatu alasmaa walaxkaam ayaa ka mid ahayd usuul muhima fi lasmaa ayaana la baray waxaan meeshaani ku qaadanay masalatu alasmaa waxa ay tahay axkaam qofka in mu'min la yidhaahdo muslim kaafir mushrik munaafiq faasic in la yidhaahdo waa magaca axkaamta ka dhalanaysa laba loo sii qaybiyey culimmada kale laha siiyo intii ay socotay xafladan ballaaran waxaa iyagana markooda hadlay salaadiinta gobolka jubbada dhexe kuwaasoo si adag u bogaadiyey kulankan loo qabtay mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee jubbada dhexe khayrkan iyo wanaaggan mu'tamarkan dacwiga ah waanu soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waanu ku faraxsannahay ka odayaal dhaqan ahaan waxaan leenahay ducaaddana insha allahu tacaala ilaahay raxmaanka ahaa garabkiina ha galo waxaad naga waraabisaan wanaag iyo khayr insha allahu tacaala ducaadda waxaan leenahay dadaalkiina sii labalaaba maanta muxuu ahay dacwadan iyo muxuu ahay khayrkan la wado marka alxamdulillah allah saan u mahad celinaynaa waxaan leenahay waa soo dhoweynaynaa khayrkan badan culummada akhyaarta waday dhammaantooda intii muxuu ahay ka qayb qaadatay dhammaan waa soo dhoweynayna jazaakum allahu khayr annaga haddaan nahay nuqabada dacwadan insha allahu tacaala guri guri iyo xaafid xaafid masjid masjid inay u gaartay culummada ay sheegeen annaga aadan ugu faraxnay ugu dambayntii munaasabadan waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe asheekh cali darwiish isagoona si isku mid ah ula dardaarmay mas-uuliyiinta dacwada iyo odayaasha dhaqanka wilaayada sheekh cali darwiish ayaa goobta kaga dhawaaqay kormeer iyo hindhahindhayn uu sameeyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo lagu kormeerayay sida ay u kala tartamayaan degmooyinka gobolka waxaana kaalinta koowaad gashay degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoona isla goobta lagu guddoonsiyey ducaadda degmada saako ku matelaysay kulanka bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa walaalaha mas-uuliyiinta maktabu dacwa isu taagay waajibkii la saaray say u gudan lahaayeen waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka aqbala dadaalkiina iyo juhdiga aada bixiseen ilaahayna waxaan u weydiinaynaa dacwadu waa lafdhabarta aan ku taaganahay inaan marka duco iyo tabantaabo iyo jaanib walbaba aan ugu darno waa shay muhima aada u wanaagsan walaalaha waxaan leenaha allah idin kaalmayo garabkiina allah noqda ducaadda marka waxaan u dardaarmayaa waa waajib si gaar idiin saaraneh ilaahay dartii u istaaga waajibkan inaad gudataan oo ku dadaala nuqabada waxaan rabaa inaan u dardaarmo jazaakum allahu khayran odayaasha beelaha hogaamiye ee dhaqanka khayr fara badan iyo dadaal fara badan iyay sameeyaan waxaan rabnaa odayaashu dhaqanka inay garab istaagaan oday walba ee hadda jooga ee maqlaaya ee hor fadhiya iyo kan hadhow idaacadda ka dhegaysan doonaba ee wilaayadan ka tirsan waxaan ka rabnaa marada inaad dhexda ku xirataan oo ummaddiina aada badbaadisaan wa andir cashiirataka alaqrabiin dowladdii inoo socotay khaatimadeedii aan joognaa insha allahu tacaala way inoo xiran tahay ilaahay ducaadda ha inoo barakeeya degmooyinkii maxaafadaadka ay la kulmayeen qiimeyniyay ku sameeyeen dadaalkii iyo waxay ay bixinayeen taqaariirta ay soo qoreen wixii markaan qiimeynay waxay yidhahdeen afarta maxaafadoo gobolka ka kooban yahay maxaafadaa waxay gashay kaalinta koowaad yacni qaabka daraasaadkay u bixinayeen ummadda qaabkay u maamulayeen taqaariirtooda qaabkay u qornaayeen juhdiga ay bixiyeen degmada saakow yaa kaalinta koowaad gashay warqaddan waxaa ku jirta abaalmarin ay ugu talagaleen degmada saafko saakow ducaaddeeda ilaahi subxaana wa tacala waxaan diisanaynaa roob iyo raxmad inuu ina siiya jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maktabka dacwada ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah isagoona had iyo jeer u taagan sidii uu kor uu qaadi lahaa diinta suuban ee islaamka iyadoona dadka ugu yareeya kheyrka waxa xun ee naftooda iyo aakhiradooda dhibayana ka reebaya warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa